bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaan saaxiibayaal idil ahaantiin meelba waa joogtaan kusoo dhawaada warka duur oo alaaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland qodobada aad ku maqlayso warka maanta waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulan gaar ah la yeelanaya dhigeysa dalkaasi eriteria xeer ilaaliyaha dowlad goboleedka jubbaland oo booqday saldhigga dhexe ee degmada kismaayo puntland oo xal ka gaartay shaqaaqo ka dhacday magaalada gaalkacyo soomaaliya oo xubin ka noqotay ururka xogayaasha guud ee baarlamaanada adduunka soomaaliya oo ka qayb gasha shir looga hadlayo horumarinta haweenka iyo malaawi oo dugsidii xidhay kadib duufaan dalkaasi ku dishay afartan qof qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka maanta
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa maleynimo talaadaha afar iyo tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka maanta waxaa soo saaray wadani caddow aniga idiin akhrinaya haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu booqasho shaqo oo laba maalmood ah ku jooga magaalada asmar ee dalka eriteria waxuuna maanta la kulmaya dhigeysa dalkaasi eriteria kulanka labada hogaamiye ayaa waxaa maanta diiradda lagu saari doonaa arrimo dhowr ah oo qoseeyaha labada dhinac madaxweyne xasan iyo madaxweynaha eriteria ayaa si gaara waxa ay uga hadli doonaan xiriirka labada dal arrimaha gobolka iyo ciidamo soomaaliya oo tababar kaga socda dalkaasi kuwa oo dhowaan halkaasi la geeyey booqashadan oo ah tii saddexaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku taga asmara tan iyo markii la doortay sanadkan horaantiisii ayaa kusoo aadeysa xilli ay dalka kusoo laabteen inta badan ciidamo hukumaanan gaaraya oo dowladda soomaaliya loogu soo tababaray dalkaasi eritariya xeerhilaalyaha dowlad goboleedka jubbaland maxamed sheekh cusmaan ayaa waxa uu maanta booqasho ku tegay saldhigga dhexe ee degmada kismaayo sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed naasir ciro xeraalyaha dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed sheekh cusmaan ayaa kormeeray waaxda baarista dembiyada c i d da saldhigga dhexe ee degmada kismaayo iyo xabsiga dhexe ee degmada kismaayo xeerhilaalyaha ayaa kormeerkiisa ku aadanaa u kurgalka xaalada guud ee saldhigga degmada kismaayo xeerlaalyaha ayaa la kulmay taliyo ku-xigeenka saldhigga oo uga warbixiyey xaalada guud ee saldhigga xeerlaalyaha ayaa warbaahinta uga warbixiyey booqashadiisa saaka iyo waxa ay ku aadaneyd kormeerkaas oo ku saabsan ama waafaqsan qodobka sideedaad ee xeerka nidaamka garsoorka soomaaliyeed ee soo baxay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii sheegayo in xafiiska xeerlaalyaha guud ee dowlad gobolka jubbaland kormeer ku sameeyo xabsiyada saldhigyada waaxda baarista annagoo fulinayno waajibaadkaasa dastuuriga ah iyo xeerarka dalka farayaan ayaa maanta ku nimid wuxuuna ahaa kormeerkaas kormeer joogto ah oo bishiiba ama labadii bilba mar aan ku soo marno hay-adaha sharci fuliyaasha maanta sidaas ayaa ku nimid saldhigga dhexe waxaan kula kulannay taliyihii ama taliya ku-xigeenkii saldhigga waxaan kaloo halkaa ku aragnay dad ciyaal weerar lagu tilmaamay laakiin dad waaweyn ah dembifalayaal ah oo ay ciidanka booliiska soomaaliyeed ama gaar ahaan ciidanka booliiska dowlad gobolka jubbaland soo qabteen taasina waan waxaan ku nirnay farnay ciidanka in waajibka uu sharci faraayo la marsiiyo taas oo ah in qof kastoo faldambiyad geysta la marsiiyo habraaca sharciga uu maraayo iyo ciqaabta uu mudan yahay waxaan kaleeto tagnay xabsiga isla xabsigii baan maxaa la yidhaha kula kulannay isna kusamihii taliyaha xabsiga iyo maxaabiistii halkaa ku jirtay maxaabiistiiba kormeernay qaarkoodna mid mid baan u wareysanay shaqada waxay u socotaa dhammaan hay-adihii aan marnay oo ugu horeyso waaxda baarista dembiyada taliyaha maaa saldhiga dhexe iyo iyo maxaa la yihahdaa xabsiga dhexba sidii loogu talagalay annagana kormeerkaynu wuxuu daaranaa in lagu kormeero lana dardargeliyo ayadoo la fulinayo sida uu sharci tilmaamaayo ee, ama habraaca uu sharci tilmaamaayo taliyaasha intaasaa kula dardaarnanay ayagana way nala qaateen shaqa adagna way hayaan oo ummadday u hayaan waana ku hambalyeynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa inay shaqada ay si habsami leh oo sharci waafaqsan ay u gutaan waxaan rabaa inaan halkan u sheego taliyaasha saldhigyada iyo iyo iyo iyo rugaha qofna lagama yeelayo in maxaa la yidhahdaa lagu takrifalo ama lagu xadgudbo sharciga dadka marka lasoo qabto waa in la maro la marsiiyo habraaci sharcigu tilmaamay afartan iyo sideed
maxamed sheekh cusmaan ayuu ahaa xeraryaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana warkaasi akhrinayay maxamed naasir ciro markan haddii aan jaleecno dhanka iyo puntland puntland ayaa waxa ay xal ka gaadhay shaqaaqo ka dhacday magaalada kaalkacayo sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdilmajiid cabaas aadan fantastic
gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca puntland faysal asheekha cali ayaa shir gudoomiye kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka mudug gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka gudoomiyaha degmada xarfo nabadoonno iyo waxgarad ayaa ka qayb galay kulanka shirka oo ah wejiga koowaad ee kulanka waxgaradka iyo nabadoonnada labada beelood oo walaalo ah kuwaas oo ka xaaltamay dilka allaha u naxariistee marxuum cawil cabdi jawte oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada gaalkacyo laamaha amniga ee gobolka mudug oo gacan ka helaya shacabka ayaa ku guulaystay soo qabashada gacanku dhiiglihii dilka geystay iyagoona ay ka wada xaaltameen nabadoonnada labada beelood kuwa oo ku heshiiyey in la qisaaso gacanku dhiglaha si loo oofiyo xadka si looga oofiyo xadka gudoomiyaha gobolka mudug faysal oo kulanka shir gudoominaya ayaa bogaadiyey is-afgaradka iyo weliba heshiiska laba beelood heshiiska labada beelood ee markaa dhacdadaasi isaga oo sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin door kasta oo lagu dardargelinayo heshiisyada beelaha iyo bulshooyinka gobolka mudug wada dega
soomaaliya ayaa waxa ay xubin ka noqotay ururka xogayaasha guud ee baarlamaanada adduunka markii ugu horreysay sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdirasaaq cali cabdille
xogayaha guud ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdinaasir ibraahim guleed ayaa ka qayb galay kulanka guud ee xogayaasha baarlamaanada adduunka oo ka dhacay magaalada manaama ee dalka bahreyn kadib fadhiga ay yeesheen guddiga fulinta xogayaasha baarlamaanada adduunka ayaa lagu go-aamiyey in baarlamaanka soomaaliya uu ku biiro ururka markii codadka aqlabiyadda leh ee lagu ansixiyo ka mid noqoshada xubinnimada soomaaliya xogayaha guud ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdinaasir ibraahim guleed ayaa horey u gudbiyey codsiga ku aadan ka mid noqoshada ururka baarlamaanada adduunka
dowladda federaalka soomaaliya ayaa xubno ka socda waxa ay ka qayb galeen shir looga hadlayo horumarinta haweenka sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamuud siciid axmed
wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa xarunta qaramada midoobe ee magaalada new york uga qayb galay kala fadhiga lixdan iyo toddobaad ee shir sannadeedka guddiga xaaladaha haweenka kaasi oo looga hadlo arrimaha horumarinta haweenka waxaana sanadkani halkudhig u ahaa horumarinta haweenka hal abuurka leh iyo isticmaalka teknolojiyadda casriga ah shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada haweenka dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo dhammaan hay-adaha caalamiga ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha khadiijo maxamed diiriye ayaa ku bandhigtay khudbad ay uga hadashay xaaladaha haweenka hal abuurka leh ee soomaaliyeed iyo horumarka dhinaca tiknolojiyadda
taliska booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu amar siiyey saraakiisha amnigaha ee gobolka banaadir sida warkan uu ku eegayo axmed cabdi maxamed
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin ayaa maanta la kulmay taliyayaasha saldhigyada booliiska guddoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir kulankan oo ka dhacay xarunta taliska qeybta booliiska gobolka banaadir ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyayaasha qeybta booliiska gobolka banaadir gaashaanle sare mahad cumar muumin iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen cismaan jimcaale kulankan ayaa looga hadlayay sugidda adkeynta amniga caasimadda muqdisho iyo deegaanada ku xeeran wararka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay isku afgarteen in qorshaha taliska booliska soomaaliya uga yaala xaqiijinta amniga magaalada caasimadda ah bacdamaa ay soo fool leedahay bisha barakaysan ee ramadaan ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in taliska booliisku uu diyaariyey istaraatiijiyad amniga lagu sugayo oo ay tahay in ciidamada amnigu ay uga howlgalaan magaalada iyada oo markaasi la xoojinayo ammaanka magaalada muqdisho ciidamaduna ay iska xil saarayaan fududeynta iyo isku socodka dadka gaadiidka magaalada mashquulka iyo ciriiriga ay ka ilaaliyaan wadooyinka muhimka ah ee dadku ay isticmaalayaan
waa tahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan warkii duur oo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland waxa ay noo soctaa qodobkii dibadda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta isboortiga socoto ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay caddo door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka doore raadiyaha kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada la ciyaaraya ee champions league kooxda kubadda cagta inter ayaa la ciyaareysa caawa kooxda kubadda cagta f c borto kulan ka tirsanaa champions league iyadana inta badan labada kooxood ee isku diyaarinayaan caawa inay guuleystaan kulankaasoo aad mid aad u xiiso badan ayaa soo galaya caawa kow iyo tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika kulanka kale kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee arbi libsin kulan champions league qeyb ka ah iyadoo kulankaasi manchester city ku dooneyso in ay guul ka gaarto kulankaas oo ah mid aad u xiiso badan ayaa soo galaya caawa kow iyo tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika aan dibidin ku celiyo cadooye qeybaha warka ka dhiman
aad u mahadsan yahay socoto ayuu ahaa xubinta isboortiga noo soo koobaya markaana dalka malawi dalka malawi ayaa waxaa ku dhufatay dufaan xooganta oo dishay ilaa iyo afartan qof halka la hakiyey dulumadii dalkaasi tagayay kuwa oo loo weeciyey dalalka diriska ah sidoo kale waxaa la xidhay dugsiyadii waxbarashada dufaantan ayaa ku dhufatay dalkaasi tan iyo maalintii jimcaha waxayna khasaare ba-aan soo gaarsiisay ugu yaraan toban degmo oo dalkaasi ka mid ah oo ku yaala dhinaca koonfureed sida laga soo xigtay hay-adda musiibooyinka dabiiciga ah ee dalkaasi malaawi dowladda ayaa hakisay dulmadadii caalamiga ahaa ee imaan jiray garoonka caalamiga ah ee dalkaasi axaddii iyo weliba maalinnimadii isniintii afhayeen u hadlay ciidanka booliiska ee dalkaasi ayaa sheegay in ay khasaaraha dhimashadu uu sii kordhayo lagana yaabo inuu kor u dhaafo tirada haatan la ogyahay sarkaal u hadlay hay-adda sadaasha hawada ee dalkaasi ayaa sheegay inay filayaan in duufaantu ay dhaqso u dhaafto dalka malaawi duufaantan ayaa markii ugu horreysay lagu arkay dalkaasi muddo ka yar bil waxaana la rumaysan yahay inay tahay duufaantii ugu da-da dheereed ee gobolkaasi ku dhufata labaatankii sano ee lasoo dhaafay guud ahaan saaxiibayaal warkii duhur waa naga intaa waxaa warka idin akrinaya maxamuud oo aniga ah wadan ayaa soo saaray aniga iyo dhammaan inta igala qayb qasho isku duwan waxaad leenahay nabadgelyo